wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan oo hadahan oo kale aad si toosa uga dhageysataan xarunta idaacadda kulan ahe magaalada muqdisho qodobada aad warkayga ku dhageysan doontaan hadduu eeba raalli ka noqdana waxaa ka mid ah
in ka badan shan iyo toban qofood oo ku dhintay gaari ay saarnaayeen amniino kula kacday gobolka shabeellaha hoose
odayaasha iyo culimaa udiinka galmudug oo ka hadlay dil caruur loogu geystay deegaano hoos yimaada galmudug
maxkamadda gobolka banaadir oo xabsi toban sanaha ku xukuntay in lagu eedeeyey inuu haween badan farxumeeyey
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo kulankoodii maanta digniin u diray xildhibaanada ka maqan fadhiga baarlamaanka
maxkamadda dastuuriga ee maamulka puntland oo maanta u fadhiisatay dhegaysi dacwad ay soo gudbiyeen xubnaha mucaaradka ee maamulkaasi
ciidamada dowladda soomaaliya oo sheegay inuu soo dhiibay inuu isku soo dhiibay mid ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab
madaxweynaha maamulka puntland madaxweynaha maamulka jubbaland oo kulan la qaatay kulan kula qaatay magaalada kismaayo xamse warafa
ahbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dhegaystayaal
keymo ku yaala dalka bortuqiiska oo gubanaya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale iskusoo noqosho wanaagsan dhageystayaal waa maalinimo arbacaha taariikhduna waxay ku asdeysan tahay sagaalka bisha agosto sanada waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay odayaa in ka badan shan iyo toban qofood ayaa ku dhintay gaari ay saarnaayeen oo miino kula qaraxday gobolka shabeellada hoose
shan iyo tobankan qofood ee ku dhimatay gaariga ay saarnaayeen afarta kalena ay ku dhaawacmeen ayaa la sheegaya inuu ka dhacay meel inta u dhexeysa degmooyinka degmooyinka marka iyo weliba sidoo kale degmada shalambuud ee gobolka shabeellaha hoose xilli ay saarnaayeen gaari b l ah oo saaka ka baxay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose kuna sii jeeday degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose si aan wax badan ugu ogaano arrimahaasi oo dhan waryaheena ibraahim aamiyow ayaa qadka ku jira bal si aan uga xaal wareysano xaaladda siday tahay iyo dadkan dhintay afartan qofoodoo dhaawacmay halka ay ka baxeen iyo weliba gaariga ay saarnaayeen iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose hadduu ka hadlaya deg ibraahim soo dhawow
shiina waa mahadsan tahay abaara shan saac iyo bar oo barqanimo maanta gaari oo b l ahaa oo kasoo baxay magaalada marka oo xarun u ah gobolka shabeellada hoose kuna sii jeeday degmada qoryooley isla gobolkan ka tirsan ayaa qarax miino waxa uu ku qabsaday aagga deegaanka shalambuud gaar ahaan meel la yidhaahdo abikarow oo u dhow tuulada kabtanaas oo dhammaanba deegaanka shalambuud hoostaga goobta sida guddoomiyaha deegaanka shalambuud nuur cismaan gure uu warbaahinta dalson u sheegay waxaa goobta ku dhintay dad ku dhow lix qofood oo dhanba shacab sidoo kale goobta waxaa dhaawacyo kasoo gaaray isla dadka kale oo iyaguna gaariga la saarnaa gaarigan waa hal gaari oo maalintiiba isaga keliya ayaa ka shaqeeya inta udhexaysa marka iyo qoryooley marka tirada guud oo dhimatay waa shan qofood iyo tiro intaas ka badan oo dhaawacya soo gaaray dadkii dhaawacyada soo gaaray dhaawacyadooda iyo kuwa meeladka ahaaba waxaa loo soo qaaday isbitaal ku yaala deegaanka shalambuud oo ka mid ah deegaanada waaweyn ee hoostaga magaalada marka dadkii dhaawac ahaa waxaa la sheegay in waxaa loo sameeyey gurmad walow guddoomiyihii deegaanku uu sheegay in gurmadkii ay u baahnaayeen aysan helin maadaama isbitaalku uusan lahayn agabyadii caafimaadda ee dheeriga ah ee dadkan loogu gurman lahaa xaaladda goobta uu qaraxu ka dhacay hadda waa ay kacsan tahay waxaana sidoo kale la sheegay in gaariga qaraxa qabsaday uu ahaa gaari b l a oo marka kasoo baxay una sii jeeday degmada qoryooley oo isla gobolka shabeellada hoose ee ka tirsan qarax waxaa la sheegay inuu mino ahaa waxaana guddoomiyaha deegaanka oo dalsan lahadeen uu sheegay in maxaa la yidhahdaa goobta uu qaraxu ka dhacay meel hal kilomitr oo kale u jirta ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa s n a iyo sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan kuwa howlgalka kumeelgaarka midowda africa ee admisol loo soo gaabiyo marka tirada guud ee dhimashada waa intaas waxaana sidoo kale guddoomiyaha uu sheegay in saacad walba dhimashada ay kordhi karto maadaama dadka dhaawacyada ah qaarkood dhigbahay u geeriyoonayaan dadka qaar oo meydad ahaana weli meydadkooda aysan la helin maadaama meeshu ay tahay meel duur ah oo aysan sahlanayn in maxaa la yidhahdaa meydadka si dhaqsi ah loo helo ibraahim aad baad umahadsan tahay kaaga mida waqtigeeda qaaliga ah iyo qaabka aada noogu warantayba ibraahim mayo oo ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayuu kaasi akaan u warbixinayay maanta gaari b l ah mayn ay kula kacday inta u dhexaysa degaano ka tirsan degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose xarunta u ah iyo degmada qoryool isla gobolkaasi waxay warara kusoo korna wararkeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan
maxkamadda gobolka banaadir ayaa xabsi toban sana ah ku xukuntay nin lagu eedeeyey inuu haween badan ku faraxumeeyey cali aadan ayaa faahfaahinaya maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday nin oday ah oo lagu eedeeyey sixir iyo tulufooyin u adeegsaday markaasi kula saaxiibay habeen badan oo qaarkood la qabo kadibna uu ka duubay muuqaalo anshaxumo ah ciidamada booliska ayaa gacanta kusoo dhigay ninkan oo lagu magacaoo lagu magacaabo abuukar maxamed xasan shooble oo ah konton iyo laba sano jir isaga oo dhexda kaga jira gogoldhaaf iyo xumaan uu adeegsanayay sixir iyo turufo ninkan ayaa maxkamadda gobolka banaadir baaris dheere kadib ay ku heshay inuu galay saddex ka mid ah dembiyada lagu soo eedeeyay oo ka mid ahaayeen inuu adeegsaday sixir iyo turufo uuna la seexday haween la qabo kana duubay muuqaalo qaarkood ninkan ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay inuu geystay dembiyadan qaar ee lagu soo eedeeyey waxa uuna sidoo kale sheegay in haweenka uu la seexday qaarkood uu ka duubay muuqaalo anshaxumaha sida iyaga oo markaasi aanan dhar xirnayn gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali dabaan ayaa ka warbixiyey xukunka ninkan lagu riday eedeysanaha ah
xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir qeybteeda ciqaabtu waxay eedeysane abuukar maxamed xasan shooble ku hesha qodobka faqradiisa labaad waxayna uga xukuntay toddoba sano oo xariga labo maxkamaddu waxay eedeysanaha sare ku xusan ku heshay qodobka faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay laba sano uga xukuntay laba sano oo xariga sidoo kale maxkamaddu sidoo kale waxay maxkamaddu ku heshay eedeysanaha sare ku xusan qodobka faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay hal sano oo xariga wadarta guud ee xabsiga laga xukumo eedeysana abuukar maxamed xasan shooble waa toban sano oo xariga sidoo kale maxkamaddu waxay ku weysay eeda ku xusan ama faldembiyeedka ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa ka furan acfaan ku siman intuu sharcigu tilmaamay
odayaasha waxgaradka ee culimadiinka galmudug ayaa ka hadlay dhacdo naxdin leh oo caruuro iyagu walaalaha lagu geystay degaano hoos yimaada gobolka gobollo degaano ka tirsan galmudug oo kadib markii dugsi ay dhiganayeen rag hubaysan ay ku gowraceen culimada magaalada dhuusamareeb ee gobolka geelguduud ay cambaaray dil habeen ka hor maleeshiya u geysatay caruur dugsiley ah oo taasoo dadka inta badan ku dhaqan degaanada galmudug ay amakaagii weliba fariir ay ku reebtay lamaan ogaa sababaha dhabta ah dilkan kooxaan maleeshooyinka ay u geysteen caruurtan dugsileyda ah inkastoo ay maamulka galmudug ay sheegeen inay soo qaban doonaan islamarkaana ay baaritaano ku samayn doonaan cidda ka dambeysa dhacdooyinka noocan oo kale ah oo fuulxumada ka dhaca degaano ka tirsan maamulka galmudug odayaasha iyo culimaadiinka ee degaanada galmudug oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri dadkuna way maskaxdooda maqane adduunyada hadda waa ku ciqaaban yihiin ninka gurigiisii aan imaan karin oon caruurtiisii dhex tegi karin oon haweenkiisii la sheekaysan karin oon xoolihiisii hadday ka dhumaan soo ceshan karin waa nin adduunyadii ku ciqaaban iyaga laftooda kuwa wax samaynaaya waxaan malaynaa qof haddii la weydiiyo qofkan inaad disha ama kuu bannaan tahay taxliil qof wax ku samaynaya inuusan jirin waxa meeshaa ka dhacay wax caqli bili aadam uu tilmaami karo maaha wax waxaan ku ooriyey bulshadu ay raalli ka noqon karto ma aha bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin wcalaa aalihi wasaxaabatihi alkiraam wabacd faqad qaala allahu tabaaraka watacaala fii muxkami kitaabihi wahuwa asdaqu qaa'iliin acuudu billahi min alshaytaani alrajiim واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan tacsi tiiraanyale u diraynaa qoyskii soomaaliyeed ee dhibaatada lagu geystay ee deegaankii ahaa qorof ee dhabad korkeeda ahaa ee caruurtii masaakiinta ahaa ilmagoydada ahaa birimagoydadii la dhihi jiray ee dugsi qur-aanka dhiganayay ee da-dooda shan iyo toban sano mid gaara uusan ku jirin lagu laayay ayaan tacsi tiiraanyale uga diraynaa haddii aan nahay culimada deegaan galmudug gaar ahaan wasaaradda diinta ee owqaafta waxaan tacsiid tiiraanyal mar labaad mar saddexaad ugu celinaynaa inuu ilaahay dadkaas sabir iyo imaan u siiyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala qalbiyadooda u qaboojiyo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxa meesha ka dhacay wax caqli bili aadam uu tilmaami karo maaha wax waxaan ku oori bulshadu ay raalli ka noqon karta maaha aayaddii hadda ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa war waxaad ka dhowrsataan ciqaab iyo cadaab
guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa kulankoodii maanta digniin ugu diray xildhibaanada ka maqan fadhiga baarlamaanka iyagoona goobta laga yeeriyey xildhibaanada markaasi aan soo xaadirin baarlamaanka fadhigiisa wax fasaxana aan qaadan saddexaad farqooyinkiisii waxayna farayaan saddex sac inuu shirka bilaabado haddii hal sac la waayo lagu daro hal sac kale haddii afar sac la gaaro hal sac lagu daro shan sac haddii la gaaro oo maaragtay buuqaas waa xidmayaa buuq kale la furaya saasuu maaragtay heer hoosatana faraya haddaan heer hoosaadka loo hoggaansamin oo qof kastaba khiyaarkii iyo rabitaankii ayuu magaalada la joogo amba fasaxaan la iska maqnaado taas macnaheedu wuxuu noqonayaa inaan maaragtay la qadarinaynin waajibaadkii aan u dhaaranay ummadda soomaaliyeed aan wakiilka uga ahayn marka sidaa daraaddeed ilaa shan saac iyo hadda maaragtay aad u jeediin saacadda ay marayso shan saac iyo labaatan inay tahay u malaynayaa shan saac iyo labaatan hadda la marayaa weli koorumkii waxbaa hadhaman maaragtay waa buuxsimi waayey waxaan ognahay xildhibaanada fasaxa ku maqin tiradooda inay yar tahay oo aan isku mashquulinay siduu horesadkana faraayay in maaragtay xildhibaano kooban ay fasaxa ku maqnaadaan marka laba boqol toddobaatan iyo shan inaan boqol iyo afartan ka weyno ayagoo magaalada qaarkooda joogaan dadka fasaxa ku maqanna konton uma dhammaa soddon iyo waxyaraa fasax rasmi ah ku maqan dadkii fasaxa ka dhammaaday oo iska maqnaadan waxay la mid yihiin qof aan fasaxa la siinin buu la mid yahay sidaa daraaddeed xildhibaanada sharafta leh arrintan dadka fadhiya kuma dhacayso dadka mudanay ku dhacaysaa waxaan rabaan inana dulqaadatiin shirki ma furmi karo waxaan maaragtay macidooda yeerinaynaa xildhibaanada dalka iskaga maqan shaqla'aan iyo fasaxla'aan iskaga maqan magaalada ku maqan macidooda aan yeerinaynaa si ay ogaadaan xildhibaanada iyo ummaddii soo dooratay inay dadkoodii ay soo doorteen shaqo ku jirin si ay ogaadaan aadaad u mahadsan tahay abdhoore magacidaad noo yeerinaysa aadaad u mahadsan tahay
maxkamadda dastuuriga ee maamulka puntland ayaa maanta u fadhiisatay dhegeysiga dacwada ay soo gudbeen xubnaha mucaaradka ee maamulkaasi dhegeysiga maanta ay dhegeysanaysay maxkamadda dastuuriga ee maamulka puntland ee dacwadan ay soo gudbeen ee ku aadan hanaanka doorashooyinka oo uu doonayo inuu ku qabto madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dan iyo weliba isbedelkii lagu sameeyey dastuurka maamulka puntland ee baarlamaankaasi u codeeyey xubnaha mucaaradka ah ee ka biyadiidan doorashooyinka qaabka u wada madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi dan ayaa sheegay inay dacwadan maxkamadda sare usoo gudso markaanay doonayaan in iyagu go-aan ay ka gaarto arrimahan ay soo gudbiyeen gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga maamulka puntland ayaa sheegay in dhageysiga maanta ay wax badan ay soo gudbiyeen islamarkaana go-aan ay ka gaari doonaan dacwadahan ay soo gudbeen xubnaha mucaaradka ku salaysan qaabka doorashada qofkii codda ah madaxweynaha maamulka puntland ugu doonayo inuu ku qabto doorashooyinka maamulkaasi
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inuu isku soo dhiibay mid ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab sida warkan uu kusii anbaqaadayo salebaan cadaala
maxamed colow maxamed oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogka dalka soomaaliyeed ee gulufka dagaal ee ka dhanka al-shabaab ka wada deegaano ka tirsan gobolka galgaduud war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in maxamed uu si gaar ah isugu soo dhiibay ciidamada guudada khaalid bin weliid kadib markii uu la soo xiriiray saraakiil ka tirsan ciidamadaasi maxamed colow maxamed ayaa sheegay in inta uu ka tirsanaa al-shabaab uu ku dhumaalaysanayay deegaanada miyiga ah ee gobolada gobolada galgaduud balse uu sheegay inuu adkeysan kari waayay gulufka culus ee ciidanka xoogga ay ka wadaan gobolka galgaduud waxa uu ugu baaqay saaxiibadiisa kale ee weli ku harsan dagalemeesha al-shabaab inay isaga soo baxaan islamarkaana ay isugu soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed saraakiisha ciidamada guudada khaalid bin weliid ee soo dhaweeyey maxamed colow maxamed ayaa dhankooda sheegay inay soo dhaweyn doonaan xubin kasta oo kooxda al-shabaab ka tirsan islamarkaana weli fursad ay u haystaan inay isaga soo baxaan
ugu dambeyntiina wararkeena dibadda ah waxaad ku dhageysan doontaan dagaal ayaa dib ugu qarxay caasimada dalka suudaan ee khartuumka oo u dhexeeya kooxaha mucaaradka ah ee dacmo sariici weliba ciidanka militariga dalkaasi inkastoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada caasimada oo dalkaasi khartuum ahayd mid degan oo xabajoojin hore loogu dhawaaqay ka hirgashay dagaalkan ayaa dib uga soo cusboonaaday xaafado ku yaala magaalada khartuum inkastoo guule ay ka sheegteen ciidanka militariga dalkaasi gebi ahaanba magaalooyin ka tirsan dalka ay gacanta ay ku dhigeen magaalada khartuum ay tahay sida ay sheegeen ay gacantooda goordhow ay soo geli doonto kooxda dacmo sariic ayaa maalmahan waday abaabul dagaal oo ka dhana ciidanka militariga dalka dalka sacuudiga waxaa ka socday maalmihii lasoo dhaafay kulan la doonayay in lagu soo dhammeey khilaafka gacanka hadalka ah ee u dhexeeya kooxaha militariga kooxda dacmo sariic oyow gadaal ay ka taageen wadamada ay ka mid yihiin imaaraadka shiinaha imaaraadka ee ruushka iyo weliba wadamo kale oo libiya ay ka mid tahay waxaana sidoo kale xukunka militariga ay sheegeen talada dalkaasi hay iyagu inay ka difaaci doonaan cadow walbo isku soo baysta in dowladda dalka suudaan la burburiyo
guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurood kala socoteen raadiyo dalsan waa naga intaase nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel